halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin axada bisha maajna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwada iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeena duhurnimo dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ku saabsan faa'iidada barashada farta gacanta
waxaanan ka mid ahay ardaydii ku guulaysatay ku guulaysatay ganacsiga lana maalgeliyey baana xirfadanna waan ku shaqaystaa oo qalinjabinta ka hor waan ku shaqaysanay iminkana insha alla mustaqbalka waxaan jeclaa inaan meel fiican ka gaadho oon ku shaqaysto
waxaad kaloo maqli doontaan kaalimihii qasiidooyinka iyo sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii iyo caalamka subaxnimadii hore oo maanta oo axad ayaa dalka senegaal waxaa ka furmay codbixin doorasho oo si adag loogu tartamayo kadib dhowr bilood oo hubantila'aan iyo qalalaase siyaasadeed uu soo maray dalkaasi kuwaasi oo tijaabiyey sumcadda dimuqraadiyadda dalkan ku yaala galbeedka afrika oo ku dhex yaala gobol sanadihii ugu dambeeyey ay ka dhaceen mawjado afgembiye ah wadooyinka caasimadda senegaal ayaa subaxnimadii hore ee maanta waxay ahaayeen kuwo cidlo ah waxaana guud ahaan magaalada lasoo dhoobay ciidamada booliiska qaranka oo wata gaadiidka gaashaaman bannaanka xarumaha codbixinta booliisku waxa ay hubinayeen kaararka codbixiyaasha iyagoo rag iyo dumarba ay safaf ugu jireen inay codkooda dhiibtaan doorashada ayaa la qabtay toddobaadyo kadib markii madaxweyne makisaal uu ku guuldaraystay inuu isku dayo inuu dib u dhigo ilaa dhammaadka sanadka saal ayaa waxaa ka mamnuuc ah inuu mar saddexaad u tartamo jagadaasi sababo la xiriira xadidaadda uu dastuurka dalkaasi ku soo rogayo in laba xilli oo keliya uu madaxweynuhu jagada qabto taasina waxa ay keentay in codku uu qabsoomo bisha ramadaan oo ay dadka dalkaasi sooman yihiin doorashadan ayaa noqonaysa tii afaraad ee si dimuquraadi ah xukunka loogu kala wareego tan iyo markii senegaal ay xurnimada ka qaadatay faransiiska sanadkii kii hanaankan ayaana waxaana hareeyey buuq iyo rabshado waxaana xabsiga loo taxabay boqolaal dibadbaxyaal oo mucaarad ah waxaa tartankan ku loolamaya ilaa sagaal iyo toban musharax madaxweyne oo ay ku jirto qof dumar ah waana tiradii ugu badnayd taariikhda dalkaasi poland ayaa sheegtay axadda maanta ah in ruushka ay ka dalban doonto inuu sharaxo xadgudub cusub oo hawada sare ah kadib markii gantaal ruushka laga leeyahay uu ku soo xadgudbay hawada dalkan ka tirsan isbahaysiga neto qiyaastii laba kilomitir subaxnimadii hore ee axadda maanta ah ka hor inta uusan gantaalkaasi ku laaban ukraine sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada poland hawada poland waxaa ku soo xadgudbay mid ka mida gantaalaha nuuca loo yaqaano cruise missile ee habeenkii ay rideen ciidamada cirka ee federaalka ruushka ayay ciidanku ku yidhaahdeen barta x oo horey loo oran jiray twitter iyagoo intaa raaciyay gantaalka ayaa ku duulay hawada poland ee ka sarreysa tuulada oserdow ee gobolka lublin waxaana uu hawada dalkaasi ku jiray soddon iyo sagaal elbiriqsi waxaan ka codsanaynaa ciidamada federaalka ruushka inay joojiyaan duqeymaha argagixisinimo ee ka dhanka ah dadka iyo dhulka ukraine si loo joojiyo dagaalka iyo in diiradda la saaro dhibaatooyinka gudaha dalka ayuu afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee poland pawel runisk u sheegay wakaaladda wararka ee royters dhanka kale ukraine ayaa sheegtay in ruushka uu dalkeeda ku soo qaaday weerar saddexaad oo gantaalo ah oo afartii maalmood ee lasoo dhaafay kaasi oo ahaa kii labaad ee lagu bartilmaameedsado kiyev wakaaladda wararka associated press ayaa sheegtay in digniinta hawada ee magaalada kiyef ay socotay in ka badan laba saacadood saraakiisha ruushka ayaa dhanka kale waxay sheegeen in toban gantaal oo ukraine ay soo riday kuna soo riday magaalada sevastopol ee gobolka krimiya iyagoo dhinka kalena ciidamada ruushka intaa ku dareen in sabtidii ay qabsadeen tuulo u dhow magaalada bakhmuud warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa idaacadda v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan aynu markalna ku horumarno eh dowladda iyo siyaasiyiinta iyo daneeyaasha beesha caalamka ayaa si weyn ugu kala aragti duwan wax kabeddelka lagu sameynayo dastuurka federaalka ah ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa ka kala socda magaalooyinka garowe iyo muqdisho warbixin arrimahan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dood adag ayaa xilligan dul huwanaysa wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dood ka yeelanaya muddooyinkii lasoo dhaafay wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka afar cutub ayaa dib ogis lagu sameeyey waxaana si weyn isha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqale cod geliyaan wax kabedel lagu sameeyey afar cutub oo ka mid a dastuurka arrinta waxaa si weyn u diidan siyaasiyiin madaxweynayaal hore iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka soconayaan garawe madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay masjid ku yaalla villa soomaaliyase wuxuu carabka ku adkeeyey inuu ku dhaartay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya mowqifka dowladduna waa mid cad war shalay haddaan ummadda soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhi haddii la i doorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan gurigayga maa intaan fadhiisan hoosta ka soo xirtaan dhaahaya dastuurka waa kaasa ha la wado sow ballan aan galay ilaahay hortiisa ummadda soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo waan ka shaqeeyaa waana ka shaqaynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa brocessaan ka shaqeeya aniga in laysku yimaado la tashado la wado wakhtiga la ilaaliyo maxaan ku idhahday la soo gebagabeeyo maxaan ku inta la ilaalinayo maxaan ku idhahday wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan laakiin dastuurka inuu dhammaadaan rabaa shaki kuma jiro weliba aniga gorgortan iigaba ma jirtaba dastuurka inuu dhammaado bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si gaara ishu ugu hayeen dooda dastuurka guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxudiin shaatax ayaa u sheegay v o aada arrintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda dooda u socoto runtii anaga waxay nala tahay ama aan aaminsannahayba tallaabo kastoo la qaadayo haddii ahaaleed mid siyaasadeed mid dhaqaale mid bulsho waxaa mar kastaba muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xeendaaban tallaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan iyo si dadbanba in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana looga waantoobo wax kastoo caqabad markaas imaan karo haddii uu laga fikiro tallaabadaas la qaadayo keliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku hareereysan ama arrimaha ku hareereysan ee suurtagal ka dhigi kara inay arrimahaas tallaabadaas la qaadayo ay shaqeyn waayaan waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas guddoomiye shaatax ayaan weydiiyey xalka waxa uu ku jira maadaama hadda dhinacyadu ay si weyn iskugu hayaan arrinta wax kabeddelka dastuurka siyaasiyiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog runtii waxay ila tahay arrimaha xalka maaha meesha uu ku jiro waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hogaanka dowladda mar kastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta tii ka horeysay tii kasii horeeyaba inaysan ahayn wax cusub marka waa nasiib dare inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray oo runtii aada moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaciyeen isla markaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo marka si taa looga waantoobo annaga waxaan isleenahay xalka waxa uu ku jiraa oo muhiim ay tahay in taladan la ballaariyo baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay gacanta hadda isaga uu ku hayo dastuurkii inay aada iyo aada uga fikiraan magaalada garowe xarunta maamulka puntlandna waxaa ka socda shir looga soo horjeedo wax kabedel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya shirka waxaa ka qaybgalay madaxweynayaal hore sida madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hadda ka horeeyey madaxweyne xasan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne dani iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka garowe gaaray lama oga halkay ku dambayn doonto dooda adag ee wax kabeddelka dastuurka xilligan ku hareeraysan waxaase maalmaha soo socda isha lagu hayaa in wax kabeddelka dastuurka gaar ahaan afarta cutub ay meel marin doonaan labada aqale baarlamaanka soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mahadsaned cabdiqaadir markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka aada axad walba ka maqashaan xilligan oo kale idaacadda v o a waana barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axad ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkanna waxaan kusoo qaadan doonaa faa'iidada ay u leedahay dhallinyarada barashada farsamada gacanta dhowaan waxaa magaalada boorama tababar farsamada gacanta ah ka qalinjabiyey dhallinyaro gaadhaysa konton arday oo iskugu jirtay wiilal iyo gabdho waxaanay barteen xirfadaha xidhista korontada dabka ee cadceedda laga dhaliyo iyo dayactirka tilifoonada gacanta mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda sayfta jildaran ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa islamarkaasina ay fulinayeen xarunta farsamada ururka dhallinyarada ee soosta ugu horreyn ujeeddada barashada xirfadahaasi ee dhallinyarada laga leeyahay waxaa faahfaahiyey nuur cabdi nuur oo ka mid a howlwadeennada hay-adda sayf haddaan idinka siiyo sawir mashruucan ta guud ahaan sidojidan waxaan u qaabilsanahay qaybta life lahuriska iyo food security-ga shaqadayadu waxa weeyaan inta badan in aanu bulshada ka dhisno inay adkaysi u yeeshaan abaaraha dhallinyarada in shaqo loo abuuro iyo in la dhiirigeliyo isticmaalka tamarta la cusboonaysiiyo renewable energy tiota laga duulayo ayaa waxaanu samaynay in arday halkan fadhido oo lixiyo afartan toddobiyo afartana la diiwaangeliyo oo lagu tababaro xirfadahaasi xirfadaha lagu tababaray siduu soo sheegay guddoomiyihii soostayga horreeyey waa laba labadaa markii la doorayay waxaanu eegnay kuwa ugu suuqgeynta badan la xirfadaha oo labor market survey waxa ydhaha baanu samaynay waxaan boorama maxaa ku habboon labadaa xirfadood baa noo soo baxay hablahana si gaara loogu dhiirigeliyey iyaguna sidoo kale inay ka qayb qaataan cabdiqani cabdilaahi kaahiye wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ururka dhallinyarada ee sosta ee tababarka siinayay dhallinyaradan wuxuu u sheegay idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta in dhallinyarada baratay ay faa'iido ka heleen barashada xirfadahan lagu tababaray aad baad mahadsan tahay haashim iyo idaacadda v o a anigoo cabdiqani cabdilaahi kaahiye madaxa xafiiska farsamada gacanta ee soosta ee dhallinyarta waxaa maanta qalinjabiyey laba gruub oo bartay xirfadda solarka iyo leydhka iyo sida loo sameeyo moobilada ama mobile rebarin iyo electronic waxay kala ahaayeen arday oo bartay solarka iyo arday oo bartay electroniga habliyo wiila haddaanu kala saaro xagga solarka waxaa ku jiray laba gabdhood iyo raga xagga electronigana waxay ahaayeen gabdhood iyo raga kadib waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan magaalada boorama qaar ka baxsan baa jiray sida saylac iyo boon oo markii dambena ay ku laabteen markii la siiyey xirfadii ay dhammaysteen shaqo carbintiina dhammaysteen maalgelin yar helay ay ku tartameen meelahoogii dib ugu laabtay kana bilaabay ganacsi yaryar waxaana nagala shaqaysay oo naga caawisay hay-adda safety childaran oo iskaashanayaan wasaaradda waxbarashada qaybta farsamada gacanta ilaa imtixaankii la qaadayay markaa heer nationalna loo siiyey shahaadooyinkoogii markay baaskareeyeen marka aad baan ugu mahadnaqayaa hay-adda iyo dowladda iyo annagoo markaa ah xaruntii oon aad u caawinno dhallinyarta magaalada boorama iyo meelo ka baxsan dhallinyarta maalgelinta heshay ee xirfadahana la baray tiradoodu waa intee ee ka faa'iidaystay maalgelintaasi ay siisaday hay-adda sayf ee idinka caawinaysay mashruucan
dhallinyarta loo furay maalgelinta heshay waa toban gruub gruub markaan leeyahay waxaa laga yaabaa in hal gruub aaba hal qof noqday inta kale waa labo iyo ilaa saddex lacagta lagu maalgeliyeyna tootalkeedu wuxuu ahaa lacag labiyo toban kun iyo xoogaa kadibna sidii ay usoo kala qorteen iyo sidii loo kala caawiyey qadarka ugu badan ee la siiyey lacag saddex kunoo doolar ku gaarhseed gruubkiiba saasay markaa ku kala heleen hadda tobankaa ganacsi way shaqeeyaan laba magaalada boorama ay ka baxsan yihiin oo aboon iyo saylac sideedda kalese waxay ku yaaliin magaalada boorama waxaan rajaynayaa inay kor uga sii qaadaan shaqa abuurkii dhallinyarta oo in badan shaqala'aani ka jirto aad baana markaa aad u mahadsan tihiin innagoo ku guda jirna barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan dhallinyarada baratay farsamada gacanta ee iskugu jiray wiilasha iyo gabdhaha ayaan qaarkood ka waraystay sida ay uga faa'iidaysteen xirfadaha gacanta ee ay barteen
awal asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa hodan bashiir maxamed waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jabisay waxaan bartay xirfadda mobile reberinka waxaanan ka mid ahay ardaydii ku guuleysatay mobile ku guuleysatay ganacsiga lana maalgeliyey baana xirfadanna waan ku shaqaystaa oo qalinjabinta ka hor waan ku shaqaysanay iminkana insha allah mustaqbalka waxaan jeclaa inaan meel fiican ka gaadho oon ku shaqaysto
muddo intee leeg baad baranaysay xirfadan dayactirka moobilada gacanta
waxaa hayaankayga xirfadaasi waxay soo socotay muddo sagaal bilooda bil intership oon usoo baxay suuqa oon la joogaya meheradaha suuqa ka mida iyo sideed biloodoon maxaahida ku dhex dhiganaya xarunta soosta
marka hore ma jireen gabdho aqoon u lahaa xirfadan dayactirka moobilada oo ku shaqaysan jiray oo aad hore u aragteed ma jireen saan filayo geyga soomaalidaba kamay dhicin gabadh moobeel samaysa laakiin alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale nagu guuleeyey inaan xirfadaa baranno maadaamaan hablanahay xirfadana awal lagu aqaanoon inan marka xirfadani waa gabadh barataa waa feras waa markii ugu horreysay
intee in leeg oo gabdhaa ayaad markaa ku baranayseen xirfadan dayactirka moobilada iyo samayntooda
alxamdulilaah hablo badan baa xirfadda markii hore soo galay itxaamaan kusoo kala baxnay ahayd adu faynali waxaan ku bilownay galaaska koob iyo toban gabdhood bay ahayd alxamdulilah ilahay wuxuu noo suurageliyey koob iyo tobankeeda gabdhoodba inaan dhammaystiranno xirfadaas
qaarkiin ka mida ayaa helay abaalmarin lacageed oo aad wax ku samaysanaysaan shaqa abuura sidee taasi idii anfacaysaa
wax kastoo shay kastoo adduunka la bilaabayo wuxuu u baahan yahay wax la yidhaahdo kos waanu ognahay inay adduunka lacag la-aani wax kala socon markaa intan yaree nala siiyey walaahi wax badan bay naga kabtay waay meheradii baan kusii bilaabay meheradii baan kusii kiraystay agab waan haystay waa la isiiyey wixii iga dhinaana waan ku darsaday markaa saasay ii anfacday insha alla waxaan rajaynaya inaan ka midha dhaliyana
hadda markaa shaqadii waad bilowday meheradaadiina way kuu shaqaynaysaa dadkuna way kuu keensanayaan moobilada ka xumaaday waanaad u dayactiraysaa waanaad u samaynaysaa soo maha haa moobeelka waan u dayaactirayaa waanan u samaynayaa waanan bilaabay shaqadeedu way socotaa inkastoo bulshada ku adkaanayso ay weli caqabadna hortaalo ah ma jiraan hablo naga horeeya annaga waay qof kastaiba say ku aamintaa way adag tahay laakiin maadaama sanadba sanadka ka dambaysa horumar lasii gaarayo because of hadda ka hor waxaa laga aaminsanaa gabadha macalinimo barata inayna baran karinba hadday baratana ay yarayd laakiin iminka ahaan de normal wax caadiyood bulshadu la qabsatay marka insha alla waxaan rajaynayaa inay annagana nala qabsan doonaan alxamdulilah
gabdhaha saad oo kale ah ee aqoonta xirfadda aan baran ee guryaha iska fadhiya aqoon kalena leh maxaad kula telin lahayd ee fariinaya aad u dir lahayd ead halkan u marin lahayd
waxaan hablaha ila midkaa ama generationka dhallinyarta ila midkaa qaas ahaan hablaha waxaan halkan u marinayaa inay xirfadda bartaan xirfaddu waa important anu wax waan bartay oo meelo badan waan ka qalinjabiyey laakiin shahaadooyinkayga gurigay iska yaalaan laakiin xirfaddan maanta alxamdulilah aan helay waan ku shaqaystaayo maanta waa aniga ku shaqaynaya alxamdulilah marka hablaha waxaan kula telin lahaa inay xirfadda badsadaan anna waxaan jecelahay toban xirfadood insha allah inaan mustaqbalka
aqoontaada hore ee tan ka horreysay xirfaddan iminka maanta aad baratay maxay ahayd
waxaan bartay caafimaad nersin weliba gaar ahaan nersintaan bartay laakiin wax shaqaa kuma hayo alxamdulilah lakiin xirfaddan waan ku shaqaystaa if qofli kasta oo joogo oo dhallinyarana waxaan ku dhiirigelinayaa ama ku boorinayaa inaynan jaamacad laga qalinjabiyo iyo b h d la qaato waa muhiim laakiin inaan keligeed wax lagu cunin laakiin nolosha waxa ku kaabaya mar kasta kula soconaya kaa hadhayn ay xirfadda tahay xirfadduna waa shayga keliya nolosha kaabi kara maadaama oy maanta dalkeena ka jirto shaqo la-aan aad u baahsan marka waxaan doonayaa bal dhallinyarta inay ka faa'iidaystaan xirfadda maxay ahayd xirfooyinka xirfad kasta ha noqoto waa inay xirfadaha ka faa'iidaystaan maadaama dalka aad ugu yar tahay inta xirfad baratay oo dhammaantood ay qof kasta ayba ku haminaysa seebaa jaamacad uga baxdaa seebaa b h d ugu samaysaa waa sax inaad jaamacad ka baxdo b h d inaad qaadato master inaad qaadato digri inaad qaadato laakiin muhiimadda waxa weeyaan maxaa xirfada maxaa iskil leedahay ayaa muhiima markaad dalka afrika joogta iyo markaad dibadba joogtaba waa muhiim marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan maxayda bulshada iyo dhallinyarta inay xirfadda barsadaan ay ka faa'iidaystaan jaaniska sida imika annagoo kale xirfadda aan baranay waa free lacagna nagama qaadeen waa fililah alxamdulilahi baa jaaniska nala kulmiyey ardayda waxaan u rajaynayaa dadka kalinaysa uga faa'iidaystaan dhallinyarta kalena
aqoontaadii hore ee kalkaaliyanimada caafimaadka ma halkaasaad kaga hadhi doontaa mise iyaga mise aqoontaa hore ee kalkaaliyanimada caafimaadkana waad ku shaqayn doontaa tan dayactirka iyo samaynta moobiladana waad ku shaqayn doontaa oo labada xirfadood waxay noqon doonaan laba xirfadood oo aad ku shaqayso horta labada xirfadood een bartayba waa laba xirfadood oo gaar ahaan aniga ii muhiima because of caafimaadku waa shayga keliya lagama marmarka xitaa haddaan ku shaqayn waayoon hosbitaal u shaqo tegi waayoon ka shaqayn waayaba ugu yaraan at least waxaan badbaadinayaa bulshadii qoyskeydii baan badbaadinayaa marka xirfaddan insha allah waxaan jecelahay labada xirfadoodba inaan ku shaqaysan karo insha allah bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa shabcaan cumar axmed waxaan ahaa ardayda baratay solar systemka ama b v systemka ee ka baratay soosta organisation ay maalgelinaysay hay-adda safe the children runtii waxaan baranay xirfad aad u fiican oo wakhti badanna gelinay ilaa sanad ku dhow baan baranaynay wakhti badan baan gelinay cilmi badan baan ka faa'iidaysanay insha allah waxaan rajaynaynaa inaannu shaqo fiicanna ku helo iminkana aan farsamada xoogaha ku shaqaynaa haddii tana waan ku shaqayn doonaa insha allah magacaygu waa cabdirashiid daahir cige waxaan bartay xirfadda solarka oo ay maalgelinaysay sef jildaran waxaan wadnay muddo sanada maantana way noo soo gogowday si khayr leh labayo tobankii disembar ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qalinjibinta iyo sidaa khayr kale ee ilaahay noogu soo dhammeeyey xirfaddu waa wax horta aad u wanaagsan wax loo dhigana ma jirto nolosheenna caadiga ana waxyaabaha maadigii lama xidhiidhana wax la xidhiidha waxyaabaha xirfadda ah dadku sida caadiga ah waxa ay odhanayaan kolkaad tiraahdo farsamo gacneed baan barta iskuulka halkeed kaga baxday iyo ku weydiinayaan ma dhexdaad kaga baxday koowaad ma dhigatay marka annaga oo wax barannay baan haddana xirfaddan kalena barannay alxamdulilah rabbilcaalamiin yaanan la moogaanin baan leeyahay waayo nolosha saxda ah ayay la xidhiidhaa marka waa fysigiskii ay ku dhigaynayeen dugsiyada sare oo loo bedelay qaab practical ah alxamdulilah rabbilcaalamiin aqoonta hore eed soo baratay xirfaddan ka horraysay maxay ahayd horta waxaan soo bartay technical hore waan lahaa oo ah qaybta dawaarka waxa kaloon ahay macalin dhiga maadada fysigiska iyo maadada chemistriga iyo biologiga
marka xirfaddan hadda aad baratay aqoontaadii hore ee macalinimo iyo tii kale xirfadda dawaarka markaad ku biirsatay barashada soolarka maxaad si leedahay waad ku qabsan doontaa aqoontan xirfadda ee soolarka wallaahi waxaan is leeyahay kolley ku qadimays maadaama nin xirfado badan leh oo dhan walba u ridi karaa tahay marka waxaan leeyahay dadka aqoontani xirfaddu mid bay kaga duwantay tamaadiga waxay kaga duwantahy waxaa ka mid a haddii aanad maanta moobilkaagaas hadduu ka xumaad hagaajisanayn ood qof geysanayso kabto hadday kaa koodana tolan karin shaygu hadduu gurigaaga aad ugu yeedhanayso maxaan ku dhahdaa qof laambadda kaa bedelo ood lacag siiso dee mishaar qaata markaa tahay kolley waxaan aaminsanahay bil walba laambadii xumaata iyo maxay xumeeyaaba inay saas kaaga baxayso laakiin markaa tahay qof farsamo leh dhaqaalana waa sayf garanaysaa nafana waad badbaadinaysaa dee bulshadana waa wax loo baahan yahayo qofka bulshada aanan xirfad lahayn dibbay u dhacday xilliga waqti xaadirkan ee casriga he la joogo aad iyo aad bay wanaagsan tahay
bartay xirfadda solar systemka oy maalgelinayso hay-adda seefta jirdaran ka bartay xarunteeda xarunta soosta boorama rajaynayana inuu ku shaqaysto iminkana ku shaqeeya oo ah ka mid ahna ardaydii maalgelinta heshay oo intayna qalinjebinba maalgelintii la siiyey meheradii furtay kuna shaqaysta intaa shaqa shaqa kasii badan kusoo qabtaan rajaynayna insha allah
maalgelinta kooxdiinnii baratay soolarka eed adigu ka mid tahay laydin siiyey maxaadse maalgelintaasi ay idin taraysaa
waxaana la siiyey annakoo laba qofa aniyo inakan waqtiyaag fadhiya maxaan ahaydaa inay maalgelintaasi waxayna taraysaa oo naga caawinaysaa xirfadii aan baranay oon ku shaqaysano oon iminkana ku shaqaysano oon maharaday furnay noo socdaana
waa axmed cismaan daahir oo ka mid a ardayda xaruntaas hoosta ka baratay gaar ahaan soolarka baratay oo ay maalgelinaysa hay-adda safety children waan ku faraxsanahay maanta inaan dhammeeyo xirfadaas oo aada u muhiima waxaana ka mid ahay ardayda maalgelinta lagu sameeyey oo maalgelinta qaadatay maalgelinta dhinacna ganacsi baan ka sameynaynaa dhinacna gacanteennaan ku shaqaysanaynaa oo xirfad aada u wanaagsan waana ku faraxsanahay xirfadaas inaan barto
aqoon hore oo waxbarasho oo aada lahayd ma jirtaa waxbarasho waan leehay waxaan bartay caafimaadka gaar ahaan neersin baa bartay laakiin tanaa ka wanaagsan oo technical ah mar waxaa deed gacanta ka qabanayso oo dhulkana ugu yaryahay deegaankiinana inta u badan jaamacadaha iyo waxbarashooyinka kale deegaankiina ku badan laakiin xirfadana way ku yarta marka aad baan ugu faraxsan inaan barto jaaniskaanan ka faa'iidaysto kuna shaqaysto
aqoontaadii hore ee caafimaadkeed baratay iyo aqoontan xirfadda ah ee barashada soolarka ma ku wada shaqayn kartaa baa si leedahay haa waan ku wada shaqayn karaa laakiin tana aada u muhiimsan oo ila muuqata maadaama ay deegaanka ta kale waa mid iska caadiya oo dadku ay ku wada shaqaynayaan oo ay barteen oo deegaankeena ku badan waana ku wada shaqayn karaa tanaana aada usii muhiimsan oo aan ku faraxsanahay inaan barto intaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay faa'iidada ay u leedahay barashada farsamada gacantu dhallinyarada waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid haashim sheekh cumar good markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa qasiidadan
ninkii maru dhawaaqa kuma hadinayo mayamaya dadkaydii ismuusanaabo muxammad
intaasina dhegeystayaal waxaanu ku soo afjaraynaa idaacaddii duhurnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
محمد يا محمد